ilaa labaatan qof ayaa dhintay kuwo kale oo badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen goob ganacsi oo caan ah oo ku taalla caasimadda dalka kenya ee nairobi ciidamada ammaanka iyo raggaasi ayaa weli isku marila goobtaasi oo weli isku haya wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaa inoo soo jeedinaya daawud aweys boqolaal ka mid a ciidamada kenya ayaa ku guda jira howlgal adag oo ay kula dagaalamayaan kooxo hubaysan oo afduub ugu haysta dad badan goob ganacsi oo caan oo inta badan ay ka dukaamaystaan dadka ajaanibka dad aad u badan ayaa weli ku xaniban gudaha dhismaha afhayeenka madaxtooyada kenya manoa esipisu ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan xilli ciidamada dowladda ay isku dayayaan inay soo badbaadiyaan dadka weli dhismaha ku jira waa in shacabku aanay qalqalin waxaa meesha noo jooga dad yaqaana waxay qabanayaan xaaladda ayay la tacaalayaan waxaan doonaynaa in shacabka ay isdejiyaan yaanay jirin xaalad waxkicin ah wax walba oo dhaca ciidamada iyo dadka gurmadka wada ha loo oggolaado inay dadka soo badbaadiyaan shaqadoodana ay gutaan wakhtigan waa xilligii loo baahnaa in la isdejiyo islamarkaana ciidamada iyo qaybaha kale hawshan ku shaqada leh loo daayaa inay waajibaadkooda gutaan kenya waxay caan ku tahay falalka burcadda hubaysan ee dhac geysta gaar ahaan magaalada nairobi laakiin tan iyo sannadkii labada kun koo iyo tobanka waxaa waddanka soo food saaray weeraro bambaano tan iyo markii ciidamada kenya ay gudaha u galeen soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda al-shabaab suuqa ganacsiga ee westgate moll waxaa dad badan u arkaan in sababaha ay burcadda maargagixisada u beegsan karaan ay tahay iyadoo ah goob ay si weyn u tagaan dadka reer galbeedka ah iyo dadka kale kenyaanka ee hantida leh shacabka ayaa in muddahaba walaac ka muujinayay heerka nabadgelye ee goobahaasi ka jira iyadoo halkaasi ay ka dukaamaystaan kumanaan qof afhayeenka madaxtooyada kenya mister sipiso ayaa sheegay in xaaladda sugidda ammaanka ee suuqa dib u eegis ballaaran lagu samayn doono marka lasoo afjaro howlgalka lagu soo badbaadinayo dadka ku xaniban ma doonayo inaan wax ka idhaahdo wararka kutirikuteenka ah ee shacabka ay isla dhex marayaan waxaan idiin sheegi karaa inaan haatan faraha ku hayno la tacaalidda xaaladda iminka taagan iyo waxa ka dhashay dabcan waxaa jiri doona barnaamij ballaaran oo dib loogu eegayo xaaladda amniga iyo wax loo baahan yahay in la sameeyo ilaayo haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan aad iyaad u mahadsan tahay daawud aweys ayuu ahaa oo istuudiyaha nala fadhiya oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o a ee magaalada nairobi maxamed yuusuf waxaa iminka istuudiyaha nagu weelayaa daawud aways oo warbixinta hadda goordhowe aad dhegaysanayseen inoo soo jeedinayay isagoo daawud aways si dhow ula socda xaaladdan marka hore daawuud saameyn intee la-eg ayay ku yeelan karaysaa arrintan ka dhacday maanta ee waddanka kenya
arrintani waxa ay saameyn dhinaca ammaanka dhinaca dhaqaalahaba ku reebi kartaa dalka kenya iyo dhanka siyaasadda xitaa marka laga eego waayo tan iyo sanadkii labada kun kow iyo tobanka markii kenya ciidamadeeda ay galeen soomaaliya waxaa jira weeraro bambaano oo aan khasaare sida u weyn magaalada ka geysan balse qalqalgeliya ammaanka magaalada laakiin maanta oo la beegsaday goob ay dad ajaanib iyo dadka ganacsatada isugu yimaadaan oo weliba ku taala faras magaalaha magaalada waxa ay ka dhigan tahay in siyaasad ahaan iyo wejigii siyaasadeed amaba sumcaddii kenya ay ku lahayd caalamka ay taasi dhaawici karto islamarkaana dalxiiskii iyo waxyaabo badan oo kenya markaasi ay u ahayd astaan ay markaasi dhaawac soo gaari karto marka loo eego xaaladda sida ay tahay iyo weliba saacadaha badan ee weerarkaasi uu socdo oo weli ilaahay haatan laisku mari laayahay ciidamo badan oo halkaasi yimidna ay weli ku guulaysan laayihiin inay xaaladda ay soo gebagabeeyaan
daawud aweys muddaad deganeed magaalada nairobi ee dalka kenya dabcanna waan filayaa inaad tagtay meesha shaqaaqadu ay ka dhacday ama moolkaasi weyn haddii aad bal sawir naga siiso waa mid caynkaya moolka
goobtan ganacsi waa goob la yidhahdo westgate moll waxa ay ku taalla xaafadda caanka ee loo yaqaano westlands waa goob ay ku yaalaan goobo ganacsi oo caan ah dadka ajaanibka ah ha noqdaan safiirada dadka ganacsatada ah iyo diblomaasiyiinta ayaa caadiyan u yimaada weliba maanta oo kale lagu soo beegay maalin fasax ah sabtida inta badan lagama shaqeeyo dalka kenya waa maalin dadka inta badan ay halkaasi ku ballamaan iyagoo caruurtoodii halkaasi geysta goobo badan caruurta ay ku cayaaraan ayaa ku yaala goobo dharka lagu iibiy ayaa ku yaala shineymooyin ayaa ku yaala marka waa goob weyn oo cid walba oo markaasi ku hadaaqaysa inay halkaas weerar ku qaado ay bartilmaameed ka dhigan karto iyadoo eeganaysa xaaladda sida ay tahay waana meel caan ah oo wakhti walba furan oo dadka ay mar walba isugu yimaadaan
daawad aweys marka maxaa laga filan karaa dhinaca dowladda dhibaatadan hadda dhacda kadib
dhibaatadani waxay dabcan keeni kartaa amaba ay qasab ku tahay dowladda kenya inay dib u eegis ku sameyso xaaladda ammaanka gaar ahaan magaalada caasimada afhayeenka madaxtooyada e c p su warbixintii goordho aan akhrinayay uu ka hadlayay waxa uu sheegay in dowladdu ay sameyn doonto barnaamijyo ballaaran oo dib u eegis ah oo dhinaca ammaanka lagu eegayo goobaha kala duwan ee magaalada ku yaala waana ay jireen dignino hore oo lasoo jeedinaya oo ku saabsanaa in la adkeeyo xaaladda ammaanka ee goobaha ganacsi maadaama waddanka uu ku jiro xaalad adag marka loo eego ciidamada ka jooga soomaaliya hanjabaadyo hore usoo baxaya oo ah in weerar loo geysan doono iyo caadiyan marka la fiiriyo ciidamada dalka kenya lafahantooda oo dhowr jeer shacabku ay u arkaya inay yihiin ciidamo aan markaas dhinaca dishibliinka ka dhisnayn oo markaasi ay sahlan tahay in haddii dhibaatooyinkan kale ay dhacayaan aysan u helin macnaha hab ay kula dagaalamaan ba ay kusoo afjaraan
aada iyo aad baad umahadsan tahay waryahayaga daawada ways ayuu ahaa oo aan ka wareysanayay wararkii ugu dambeeyey ee dhegeystayaal weerarka maanta ka dhacay dukaan ama mool weyn oo ku yaala magaalada nairobi ee wadanka kenya warbixinahaas iyo wararka hadba ku soo kordhan dhegeystayaal laantaaf soomaaliga idaacadda v o e washington ayaad ka dhegeysan doontaan